Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamul goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaas ku qabatay kulan looga hadlayo horumarinta dakhliga gudaha maamulka Hirshabelle. Kulankan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Hirshabelle Maxamed Ibrahim ayaa ka hadlaya kulankan.
barnaamijkan oo wacyigelinta waxaan rabnaa hadii ilaahay yidhaha berri danbuu bilaabanaa ganacsatada hadii loo yimaado xoolo loogama rabo wax looga rabo male waxaan ka rabnaa in la diiwaan geliyo Ee, haddii si arrimo kale ah oo hadda aan rajaynayn haddii yimaadiin dadka noo diiwaan gelisan qof aan oo meesha kasoo bixin Ee, si aad ka warqabtiin hadda jowhar barnaamijyo kale oo soo socdo oon diidni qof aan shati hirshabeelle oon haysanin ama degmadaas haysanin ma ka qayb geli karo qofka waxaan rabnaa ganacsata ah oo shati leh oo jowhar joogo anaga nambaraan siin nambarka iskale taleefankiisa iyo magaciisaa la suubinaa qofkaas liiska dadkaan hayn bisaa ka tartami karo hadda si aad ka warqabno inta badan shaqooyinka subcontract u badan yihin reer jowhar saa hadda fahamsanahay oo dadkii daaqda bixinaya iyo dad isfahamsanay waxbaa jiro wixiina waa ku maqannahay si wixii loo helo ay dadka reer jowhar ugu soo laabtaan barnaamijkaas waa barnaamij wacyigelina diiwaangelinta dhib ha u arkina oo mid dhaqaalini laga rabo maaha mar saddexaadna waa lagu soo celiye waana mahadsantihiin odayaasha dhaqankana si aad ay nala shaqeeyaan annagana waxaan leenahay odayaasha waa mahadsantihiin ururka haweenka faacadda walaashay waxaan leenahay idina waa aadan u mahadsan tahay dowladnimadana waa sida hadda aan arkayno berri dambe wixii ka dambeeya markuu dhammaado seminaarka qolooyinka wacyigelinta imaana wixii loogu talagalaa looga hadlaa qof walba ha isdiiwaan geliyo magaciisa taleefankiisa nambarka ugu dhagan dukaankiisa ugu dhagan wixii uu dhiibanaa berri hadduu tartanka had soo socdo yimaado qof walba waxaa la rabaa liiskaasaa laga fiirinaa qofkii liiskaas laga helo waxaan leenahay wuu ku jiraa xataa qofka haddii canshuur bixiyo uu yahay oo ku shilin soomaal laga qaado qofka aan lacag ka qaadno wuxuu asna warqad wasaaradda maaliyadda bixiso hadduu qofka warqadaas dhimaa xataa aniga waa ku tixgelinayna canshuur bixiyo waa Kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada ay wasaaraddu ka sameynayso maamulka Hirshabelle deegaanadiisa kuwaas oo lagu horumarinayo dakhliga gudaha.